بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawu ka bilaabmayaa aayadda labiyo soddonaad ee suuratu nuur waxaanu ku joogaa aayadda sagaaliyo kontonaad ee suuradda lafteeda haadihi alaayaat aayaadka aynu caawa dhiganayno mawaadiicda muhimkee ay tilmaameen waxaa ka mid ah almru bitaswiiji اdukuuri wاlinaas in la amray dadka mas-uuliyiinta ee xilka ubadka haya inay u guuriyaan habla iyo inamaba wa ankixu اlayaama minkum wالsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen almru bimukaatabati alariqaa kuwa addoommada ah ee doonaya in wax lala qorto oy xoolaiska bixiyaan si qoortoodu u xorowdo in wax lala qorto oo heshiiskaa lala galo ayaa la ys amray fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waxaa kaloo ku sugan aayaadka darbu lmathali linuuri illaah ilaahay nuurkiisoo tusaale iyo mathal loo soo qaadanayo allahu nuuru samaawaati waalard waxaa kaloo aayaadka ku sugan fadlu cumaari almasaajidi wa jazaa-uhum fadliga iyo faa'iidada ay leeyihiin dadka masaajidada camira iyo abaalka wanaagsan ee alle agtiisa ay ka helayaan fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo ku sugan aayaadka darbu lmathali lilkufaari wa acmaalihim in tusaale loo soo qaatay gaalada iyo waxa ay samaynayaan ee acmaashooda ah waxaa kaloo ku sugan aayaadka madaahiru qudrati illaahi fi lkown muuqaalada waaweyn ee tilmaamaya alle awooddiisa ee kownka ka muuqata waxaa kaloo aayaadka ku sugan mowqifu lmunaafiqiina min aayaati illaah halka ay iska taagayaan munaafiqiintu aayaadka iyo xukumka rabbi marka loogu yeedho si loogu xukumo waxaa kaloo ku sugan aayaadka taacatu lmu'miniina lixukmi illaah dadka mu'miniinta ah sida xukumka alle ay u ateecayaan ee rabbi ay ugu hoggaansan yihiin ee marnaba aanay uga hor imanayn waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen kadibu lmunaafiqiina fii taacatihim lixukmi illaah beenta munaafiqiintu ay ka been sheegayaan inay ateecayaan xukumka alle haddii loogu yeedho waxaa kaloo aayaadku tilmaameen sunnat ullaahi fii cibaadihi almu'miniina waalkaafiriin sunnada ilaahay ee soo jireenkii rabbi u jideeyey ee uu kula dhaqmayo addoommadiisa kuwa mu'miniinta iyo kuwa gaalada ah labadaba aayaadka u dambeeyaa waxay ka warameen bacdu aadaabi adukhuuli ila albuyuut waalisti'daan aadaabtii guryaha loo gelaya wax ka mid a iyo idan qaadashada allah waxaa yihi subxaanah وأnkixu الأyاama minkm والصاalixiina min cibaadikum وإmaaئikum in yakunuu fuqaraaءa yugnihm اllah min fadlih wاllahu waasic caliim allah waxau ihi subxaanah waankixuu u guuriya alayaama kuwii aan guryaha lahayn ee minkum idinka idinka mid ahaa kuwa xorta ahow wasaalixiina kuwa wanaagsanna u guuriya oo min cibaadikum addoommadiinna aada leedihiin ee ragga ah iyo wa imaayikum addoommadiinna aada leedihiin ee dumarka ah in yakuunuu hadday ahaadeen kuwa aan guryaha lahayni fuqaraa kuwa caydhoon waxba haysan yugnihim allaahu ilaahay baa ka kaafinaya min fadlih deeqdiisa wallaahu ilaahayna waasicun waa kii ballaadhan ay waasicu lfadli waalkaram waa ka hodanka ee deeqdiisu ay ballaadhan tahay caliimun ee ogaalka badan walyastacfif ha dhowrsoonaadaan aladiina kuwa laa yajiduuna aan helay nikaaxan waxay ku guursadaan ay maa yankixuuna bih kuwa waxay ku guursadaan aan helayni ha ka dhowrsoonaadaan xumaanta oo ha sabraan xataa yugniyahum allahu ilaa ilaahay uu ka kaafinayo min fadlih deeqdiisa ilaa ilaahay inta uu ka kaafinayo waaladiina kuwa yabtaguuna doonaya waaladiina kuwa addoommada ah rag iyo dumarba ee yabtaguuna doonaya alkitaaba qoraalka doonaya oo mimaa kuwii ka mida malakaday hantida aymaanuku midigyadiinnu fakaatibuuhum wax la qorta oo heshiiska qoraalka la gala in calimtum haddaad ku ogaataan fiihim dhexdooda khayraa wanaag iyo khayr adduunyo iyo aakhiraba oo hadday diin ahaanna u toosan yihiin adduunye ahaanna u hagaagsan yihiin oo dad taladooda ku toosnaan karo oo wax qabsan kara oo wixii lagu heshiiye iska bixin kara ay yihiin heshiiska mukaatabada la gala wa aatuuhum siiya addoommadaa aada qoraalka la gelaysaan min maali illaah ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalkaa alloo aataakum allaahuu idin siiyey walaa tukrihuu hana ku khasbina fatayaatikum hablihiinna addoommada eed leedihiin cala albiqaa zino inay soo zinaystaan ha ku khasbina in aradna haddii ay doonaan taxasunaa dhowrsoonaan litabtaguu yacni walaa tukrihuuda ku cille zinaha ugu khasbina addoommadiinna hablaha ah litabtaguu si aa ugu doontaan oo ugu raadsataan sinadaa u diraysaan carada alxayaati nolosha tan adduunyada dhalaalkeeda addunyaa ee liidata si aada dheef yar iyo dhaldhalaal adduunyo ugu heshaan zinaha ku khasbina dumarka addoommada ee aada mulkidaan waman axadka yukrihunna addoommadaa dumarka ah ku khasba zinada fa ina allaha alleh min bacdi ikraahihinna khasbidda addoommadaa zinada lagu khasbay dabadeed hafuurun waa kii u dembi dhaafis badan raxiimun ee u naxariis badan ka dhaafayo wixii lagu khasbay uga naxariisanaya dhibkii ku dhacay walaqad anzalnaa wallaahi laqad anzalnaa waanu soo dejinoo ilaykum idinka waxaanu idiin soo dejinnay aayaad aayaad baanu idiin soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin cadcad ama wax caddaynaya wa mathala oo waadixaatin wa muwadixaat kuwa cadcad waxna caddaynaya wa mathala iyo tusaale ayaanu idiin soo dejinnay tusaalahaasoo min aladiina ay min jinsi amhaali aladiina kuwii tusaalayaashoodii oo kale ah kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka hortiin wa mawcida iyo waano ayaanu idiin soo dejinnay lagu waantoobo oo wax lagu qaato mawcidada oo lilmuttaqiina kuwa rabbi ka baqa u sugnaatay waxaa loogu gaar yeelay waa liintifaacihim biha iyagaa kuwaan toobaya wax ku qaadanaya haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu amrayaa alwliyaa wasaada ubadka xorta ah kuwii waxa weeyaan awliyaau lumuur ka ahaa ama waalidkooda ahaa oo waa wa ankixu layaama minkum ubadka xorta ah habla iyo inamaba waxaa la amray waalidkii inuu u guuriyo kuwaan guryaha lahayd waxaa la yidhaha al ayaama waa jamcu ayim waana man laa zawja lah rajulan kaana aw mar'a ayaama ayim jamaceedii weeyaan oo waa qofka aan guursaneen reerka lahayn rag iyo dumarba macnuhu markaa waxa weeye kuwa aan guursaneen reeraha lahayn habla iyo inamaba waalidkii oo u guuriya kuwaasi waa xortii wasaalixiina min cibaadikum wa imaayikumna waa addoommadii lalahaa rag iyo dumarba marka amarkan kalena waa lisaada oo kuwii addoommada lahaayee sayidka u ahaa ilaa addoommadu waa wax la mulkiye sida maalka markaa sayidkoogii baa la leeyahay u guuriya kuwooda guurka u baahan marka jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa alkhitaabu lilwliyaai wasaada xorta cidda la amrayaa dee waa ciddii waalidkii ubadka dhashay iyo kuwii mas-uulka ka ahaa addoommadana waa ciddii lahayd oo waa saadada halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa dadka waalidka iyo mas-uuliyiinta xilka la saaray iyo amarka la siiyey inuu yahay inay ubadkii u guuriyaan weliba alla waxau ihi in yakunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadlih kuwaa aan guryaha lahayni caydh hadday yihiin ilaah baa deeqdiisa ka kaafinaya oo qani yeelaya wallahu waasicun caliim idan dadka waalidka ah ee hablaha iyo inamada dhalay waa waajib saaran inay u guuriyaan oo marka ay awoodayaan aanay ka gaabin ugu yaraan ay ku dhiirigeliyaan oo ku garab galaan oo waxa weeyaan arrintaas ay kaalin weyn oo mugla ku yeeshaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam sida ku sugan xadiidka bni mascuud ee saxiixa ah cabdillaahi bni mascuud waxa uu yidhi kunna maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama shabaaban laa najidu shay-a waxaanu ahayn kuwo nebi moxamed la socda annakoo da-ya dhallinyara waxna aan haysan oo fuqara ah markaasaa nebigu yidhi yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyataزawaj dhallinyartiiyey ninkii guur awoodaa wuxuu ku guursadaa ha guursado ha u degdego guurka oo yuu dib u dhigin nebigu waxau ihi fainahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarj waayo guurkaa inaad guursataan ayaa xubintiina taranka u ilaalin badan indhahana u laabitaan badan waxaa afcalu tafdiil looga cabiray dee marka horeba waajib bay ahayd xifdu lfarji waqadu lbasar laakiin sifada ama sababta ugu badan ay ku xasilayaan ayaa aguurka xalaasha ah marka dariiqaa la maro rasuulku waxa uu yihi faman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa ruuxa aan awoodin ee guurkii wuxuu ku guursada waaya dee soomka ha ogaado ha laasimo isagaa dhufaan oo kale u ah oo macnaha baahidii iyo shahwadiisii hoos u dhigaya waa marka uu badiye uu laasimo waayo xaafidku fatxulbaariga sida uu ku tilmaamayo waxau odhanayaa ishkaalka odhanaya inuu siyaadinayaba dadka qaarkood inay ku odhanayaan waaba shahwadda wuu nagu kordhiyey wuxuu yidhi taasi waa fii mabda'i lamri waa bilowga hore oo soonku marka hore dee tahyiijulxaraara jidhka kulaylkii iyo xaraaradii baa ku kacaysa taasina waxay dhalinaysaa in shahwadiina qofku uu dareemo laakiin waxa uu yidhi waa bilowga uu bilaabo uuna hadduu laasimuu joogteeyuu caado ka dhigto markaasay shahwaddii jabaysaa laakiin maalin iyo laba intaad soontay inaad tihaado way igu siyaaday dee waa fii mabda'i alamri waa inaad daa'imto oo aada laasimto soomka haddaad doonaysa raadkiis iyo midhahu inay ku muuqdaan haddaba guurka dhallinyartaana dee nebigu waa ku booriyey waalidkana ilaahay baaba amray ubadkii inay isu guuriyaan oo wa ankixu layaama minkum yidhi maantana dee waxaynu joognaa xilli fitanku ay aada u fara badan yihiin oo ninka dhallinyarta ah dhibaatooyinka ku xeersan ee uu halista ugu jiro inuu ku dhaca ay fara badan tahay oo dhinacuu eegaba dhibaataa ka xigta dhufayska ugu weynaa arrintaa uu kaga dhuuman karaana waa inuu guur xalaalo helo marka waalidka waxbaa saaran da-yarta waxbaa saaran dumarkana waxbaa saaran waalidka xil baa saaranoo dee wa ankixul ayaama waa amar an laydin siiye ubadkii u guuriya oo qof walba iyo awooddiisa iyo karaankiisa ugu yaraan dhiiri geliya oo isgarab taaga oo ku booriya inay u diyaar garoobaan guurka arrin iyo adduunna waxaa kartaan aad ku kaalmaysaan kaasi waa waalidka dhinac kale waalidku haddii laguu soo geed fadhiistana dee ninkii akhlaaq iyo diin iyo dhaqan leh u qalma inaan waxa weeyaan la celin ee la sharfo oo la soo dhoweeyo madaxa la saaro taasi waa waalidka oo maanta qofka waalidkee nool ee ka warwaraya ubadkiisa rag iyo dumarba guurka hadduu isagu awoodi kari waayo inuu u guuriyo dee fursadii markay soo marto dib u celin maaye waxa weeyaan waa dhiiri gelinayaa dhallinyartana waxa saaran inay dhiiranaan iyo geesinimo yeeshaan oo xaaraantaba waa lagu dhacayaa oo dhibaatooyin fara badan baa jira ruuxu xalaashii inuu una diyaar garoobo kuna dhiirado laakiin inaad tidhaahdo uun xoolo badan ururso dee waxa weeyaan waxaa laga yaabaa adoon gaadhinba inay musiiba ama dhibaata kaaga soo soko marto marka guurku waa bayna alifraadi watafriid ruuxu xoolo fara badan uun inuu yidhaa hel dee waa ifraad iyo ghuluwi iyo talax tag tafriidna inuu sameeyuu gaboodfal aanu waxbaba la shir teginna iyaduna waa gaboodfal iyo gaabin dee waa khayru lumuuri awsatuha arrimahana waxaa u khayr badan kuwooda dhexdhexaadka ahoo waxaad ku geed fadhiisanayso gabadhaada kula wareegayso iyo masaariifteeda haddaad ka adag tahay dee ku dhiiro oo ha ka baqan haddii kalena adoo niyeysan u diyaargarow weliba ilaahayna waa kugu garabgelaya haddaad si niyada ugu diyaargarowdo ood ugu dadaasho oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi halaatatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex qolo ilaahay naftiisa wuxuu xaq kaga yeelay iyo waajib inuu u kaalmaynayo garab iyo gaashaanba u noqonayo saddexdaa qolo waxaa ka mid a annaakixu aladii yuriidu alcafaaf ruuxa guursanaya isagoo doonaya inuu ku dhowrsoonaado oo dhibaatada kaga badbaado ilaah baa kaa ugu gargaaro oo ku gacan siiya dumarkana mid baa saaranoo maanta dee dumar fara badan buufiskii waxa weeyaan dibadda iyo adduunyadaa galayoo mid dibadda ka yimid uunbay sugayaan qaar fara badanna dhibaatay kala kulmeen xaqiiqatan dee bulshada waxba uma kala qarsoonee qaar fara badan baa iyagoo calaacalay oo farta dhexda ka qaniinay ilain dibadda ma ka yimid haddii la yidhaha su-aal kalaba ma taallo guriga waa la goglayaa kole hadduu dibaddaba ka yimid intii yarayda caydhanow wato hadal ma jiro laakiin dee dhibaatooyin badan baa ka dhashay masaa'ib fara badan baa ka soo baxay waayo dee dad aan xilka sahayn oo diinta aan ku toosnayn oo sidii la moodayay aan ahayn oo fara badan ayaa ay dumarkii afka uga galeen markaa dumarkana waxaan leeyahay waxba adduunyo iyo mid shilimaad dibadda kala yimaadaha sugine qofka wanaagsan ee diinta leh idiin soo geed fadhiista aqbala ha eegina muxuu haystaa ha eegina ma macallin baa igu filaan waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wallaahu waasicun caliim ilaah baa wax bixiya kaa qur-aanka dhigaya diinta dhigaya kaa iska cibaadaysanaya macallin bayuu noqone ilaahay baa gacan gaba qabanaya nolosha dhabta ee raaxada leh macaankiiyo deganaanshaha lihina waa ta diintiiyo iimaanka ku dhisan hadday faraqyadu u buuxaan oo adduunyadu ay hareero socoto oo diin iyo dhaqan aanu ka hoosayn dhibaatunbaa kaaga dambayn waanay dhacday kuwo waxa weeyaan iyagoo sikhraansan unu soo galay miskiintii yaraydee wadaadda ahayd ninkii oo kala hadlay unbaa usoo galay dee mawarbe hays dibadduu ka yimid iyo shilin unbaa loo sheegay markaa dumarka maanta waxaan xusayaa adduunyada aada idiin sidata ee daadkeedu idinku soo faruurmay ka hadha dani idinkuma jirto diinta hormariya ninka ku soo hadal qaada waxaad tidhaha diintiisu waa sidee akhlaaqdiisu waa sidee halkuu ka yimid ha odhan laakiin diintiisu waa sidee dheh muxuu haystaa iyo adduunyadu wax weyn yaanay kula noqon hadduu adiga kugu filan yahay alxamdu lilah kolka hore baa adduunyadu qiimo ma lahayn marka talooyinkaasaan usoo jeedinayaa dumarkana ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan waxa uu ku amray dhallinyarta ama dadkii guursanayay kuwa aan haysan waxay ku guursadaan inay sabraan waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih halkaa waxaa laga qaadanayaa dee iska dhaqaaquun maahee ruuxii waa inuu macno ku dhaqaaqo marka intaad waxaad ku dhaqaaqda helasana sabir waxaa kaloo aayaadku ka warrameen kuwii addoommada ahaa ee doonayey in xoolo heshiis lagula galo hadday bixiyaan ay xoroobaan in heshiiskaa lala galo oo addoonkii sayidkiisa wuxuu ku odhanayaa xoolo yacni waxa weeyaan aan bixiye dee markaa aan xoroobo sayidkiibaa markaa odhanaya waxaan kugula heshiiyey tusaale ahaan kun dirham inaad bixiso markaad bixisona xor baa tahay mukaatabad waa taa waxaa la kala qoranayaa oo lagu heshiinayaa intaa markaad bixiso fa anta xorun bannaankaa ka bax xor baat oo addoon matiid taa markaa waa la amroo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran shardi baa lagu xidho haddii khayr lagu ogyahay haddii kale gacantaa lagu hayn oo aanay taladoodaba ku toosan karayn ku toosnaan karayn oo aanay tashan karayn ama wanaagan lagu ogeyn oo laga yaabo inay wax fasahaadiyaan waxaa kaloo la amray sayidada dee waxa weeyaan dadkii addoommadaa lahaa ee heshiiska la gelaya waxaa la amroo lagu yidhi wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum maalka ilaahay ee rabbi idinku deeqee wax ka siiya muraadku waxa weeye marka addoonkii la yidhaahdo kun dirham haddaad bixiso xor baa tahay dee ilan waa shaqo tegayaayo waa inuu wixii iska bixiyo si maalintuu iska dhammeeyo uu xor u noqdo bannaankiisa ugu baxo waxaa la leeyahay sidaa ha ku daynina ee maalka ilaahay idin siiye wax ka siiya laba midba waa noqonaysaa oo dee waxa weeyaan xoolihii wax ka mida inaad siiso oo haddaad kun ka rabtay haddaad shan boqol siiso dee shan boqol baaba ku hadhay intaana wuu shaqaysano uu iska bixin taasi waa iitaag iyo siintii amaba siintu waxay noqon kartaa sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo wixii lagula heshiiyey in wax laga dhimo oo la yidhaahdo sow kun kugulamaan heshiin inaad kun dirham iska bixiso afar boqol baan kaa dhimay lixun iska bix marka wa aatuuhum iitaagu wuxuu ku rumoobayaa in xoolihii lagu heshiiyey wax laga dhimo ama xoolo gacanta laga siiyo weliba waxaa awlaysan bay culimmadu yidhahdeen xoolaha lagula heshiiyey in wax laga dhimo si xornimadiisu u soo degdegto waayo waxaaba laga yaabaa xoolahaad siisay inuu weji kale u adeegsado lacagtiina sidii un loogu yeesho min maali illaah waxaa lagu tilmaamayaa hantidaad haysato allah iska leh hamoodin wax adigu aada samaysay anta wamaaluka lilaah adiga iyo waxaad sheeganasaba ilaah baa iska leh ilaahay waa ka kugu arsaaqay xoolaha gacantaada ku jira markaa xoolahani waa xoolo ilaahaye xaqii lagu lahaa ka bix ka waajibka iyo ka sunnada a labadaba haddii kale allihii ku siiyey inuu kaa zuuliyo waa u saalantao kuma cusla waxaa la yidhi dumarkii addoommadaha zinaha ku khasbina in aradna taxasunan laa mafhuuma lihada shard shardigaasi mafhuum ma leh hadday dhowrsoonaan doonaan oo laga fahmi maayo haddaanay doonin waa lagu khasbi karaa muraadku sidaa ma aha mar walba waa xaaraan in zina lagu khasbo ilaan hadday iyagu doonaan zinada taasi khasabba uma baahno de iyagaa raadsani haddaanay allahooda ka baqayn marka calaa kullin si mudlaqa weeyaan walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa ee shardiga kuma xidhna in aradna taxasunan wain lam yuridna waad ku khasbi kartaan muraadku ma aha marka wax mafhuuma ma laha waxaa la yidhahan waa kharaja makhraj alghaalib o macnaha sida haalibka ah kuwa zinada lagu khasbayo ayaa dee kuwa dhowrsoon sida haalibka waayo taan dhowrsoonayn dee ikraahba uma baahno makhasbid bay u baahanta iyadaa raadsanaysa marka waa sidii haalibka ahaa un baa la cabiray ee mafhuum male in aradna taxasunan mar walba ma banaano ikraahu waxaa lagu cileeyey nahyigaa idinkoo dheef adduunye ku raadsanayo oo dee in addoontii la yidhaha soo zinayso xoolakeen oo soo yacni inay jidhkeedii kasoo ganacsato uu doonaya sayidku taa ayaa la diiday hadday dhacdana ilaahay waa u dembi dhaafaya rabbina waa u naxariisanaya waxaa aayaadka lagu gebagabeeyey waxaan idiin soo dejinay aayaad cadcad waxna caddaynaya wa mathalan min jinsi amhaali aladiina khalow min qablikum iyo tusaale la jinsi oo la mida tusaalayaashii kuwii idinka horreeye la kulmay abu xayaan alandalusi baxrulmuxiidka wuxuu ku odhanayaa ay mathala min amhaali aladiina min qablikum ay qisata gariibat min qasasihim ka qisati yuusufa wa maryama fii baraa'atihima wuxuu odhanayaa macnaha alle waxa uu soo dejiyey tusaale la mida tusaalayaashii kuwii idinka horreeyeyba soo maray qiso layaab badan oo mudan in wax lagu qaato ayuu idiin soo dejiyo qasaskii hore la mid ah sida qisadii nebi yuusuf iyo maryama baraa'adoodii markii la tuhmay berinimadooda ku saabsanayd iyo qur-aankii kusoo degay oo kale marka waxaa la tilmaamayaa dee qasaskan kuwii hore yuusuf waxaa lagu tuhmay zino imra'atulcasiis waa tii tuhmaysay maryama ciisa bnu maryam markay dhasho bilaa aabba ah ilan mucjizu ahaaye waa kuwii ku tuhmayey zino ilaahayna labadaba waa beri yeelay marka macnaha waxa uu tilmaamaya abu xayaan in looga jeedo wamathala min aladiina khalow min qablikum waxaa looga jeedaa tusaalahan qisada caa-isha ku saabsan tuhmidda la tuhmay iyo baraa'adeeda ilaahay ku bayaamiyey aayaadkan suuratu nuur waa qiso la mid a qisaskii kuwii hore oo kale oo sida kuwaa horeba loo tuhmay ee loo beri yeelay ayaa caaishana loo tuhmay baraa'adeedana ilaahay u bayaamiyey ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun marka qisada cajiibka ah ee laynoo soo dejiye waa maxay wa maalan waa qisatu caaisha ama khabaru caaisha sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo oo tusaalaha la yaabka badan ee laynoo soo dejiyey waa tusaalaha caaisha in la tuhmoo la beri yeelay waxaanay la jinsi iyo la mid tahay tusaalayaashii kuwii hore ee iyagaba la tuhmay lana beri yeelay sida yuusuf iyo maryama wa mawcidatan lilmuttaqiina iyo waana dee lagu waantoobo oo kuwa muttaqiintii waa kuwa wax qaadanaya waantoobaya waxa gaar loogu xusay laakiin dadkao dhan mawcidadu waa u caam kuwase ku intifaacaa muttaqiinta ah waxa gaar loogu xusay allah waxa uu ihi allahu nuuru samaawaati waalardi mathalu nuurihi ka mishkaat allaahu alle nuuru samaawaati cirarka nuurkooda weeyi iyo waalardi dhulalka nuurkooda ama nuuru samaawaati waalardi ay munawiruhumaa waa cirarka iyo dhulalka ka iftiimiyee nuuriyey weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala mathalu nuurihi alla nuurkiisa tusaalihiisu waxa weeye mahalkiisu ay fii qalbi lmu'min ruuxa mu'minka ah ilaahay nuurkiisa uu qalbiga addoonkiisa mu'minkaa uu geliyey sifadiis iyo tilmaantiisu waxa weeye ka mishkaatin waa sidii daaqad daaqadaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay misbaaxun faynuus shidmaya oo shidan almisbaaxu faynuuskaasina fii zujaajatin quraarad uu ku dhex jiro azujaajatu quraaraduna kaannahaa waxaabad moodaa kowkabun xidig xidiga oo duriyun iftiin badan oo aada u ifaya oo waxaa la yidhaha waa mansuubun ila duri oo jawharta ama luulka oo kale saafiga iyo caddaanka iyo iftiinka marka kaannahaa waxaabad moodaa quraaradda kowkabun xidig xidiga oo duriyun aada u ifaya caddaanka iyo dhalaalka yuuqadu waxaa laga shidayaa faynuuskaasi min shajaratin min zayti shajaratin geed saliideed baa xaggeeda laga shidayaa oo waxaa lagu shidayee gaas iyo shidaalka u ihi waa saliidda geedda zaytuunka waa zaytu zaytuun marka yuuqadu faynuuskaa waa la shidayaa oo min shajaratin ay min zayti shajaratin geed yacni saliideed baa xaggeeda laga shidayaa geeddaasoo mubaarakatin la barakeeyey geeddaa la barakeeyo zaytuunatin zaytuun ah waa geedda zaytuunka wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa tanbutu biduhni wa sibqin lilaakiliin waataynu muuminuun ku soo maray geedda la barakeeyey halkaa dhulka shaam ka baxda ee geedkaa zaytuunka la yidhaahdo cilaajka iyo dawooyinka badanna ay ku jiraan marka faynuuska waxaa laga shidayaa geeddaa la barakeeyee zaytuunka ah geeddaa barakaysan ee zaytuunka ahoo laa sharqiyatin cadeed ka soo bax mid loo nisbeeye aan ahayn walaa gharbiyatin cadeed ka dhac mid loo nisbeeyena aan ahayn oo macnaha marka aroortii uun cadeedu aanay ku dhicin ama marka galabtii uun aanay ku dhicin ee labada jeerba ay ku dhacdo oo bari iyo galbeed marka ay soo baxdaiyo markay soo dhacaysaba ay isugu mid tahay cadeedu sida ay ugu dhacaysay usoo gaadhayso yakaadu waxa uu ku siganayaa zaytuhaa geeddaa la barakeeye saliiddeedu waxa uu ku siganayaa yudiicu iskii inuu iftiimo walow lam tamsasu yaanay taabaninbe e naarun dab ilan zaytu zaytuun horeynu usoo sheegnay oo waa la shitaa oo halkii gaasta oo kale intay gasho ayaa dee faynuusyada iyo lagu shidan jiray waa la marsadaa oo waa lagu dhaashadaa jidhka waa la cunaa oo cuntada iidaan baa looga dhigaa intaasoo sifaba waa loo adeegsadaa marka allah waxa uu leeyahay geeddaa la barakeeyey saliiddeeda waa zaytu zaytuune waabu iftiimayaa iyadoon dabba taaban oo macnaha iyadoon dabba lagu shidin ilaan dabka marka lagu shiday ahayd holaceeda iyo ololkeedu inu soo baxee dabba iyadoo aan u taaban ayaa saliiddaasi ku siganaysaa inay iskeedu u iftiintay ku dhowaanaysaa nuurun waa iftiin calaa nuurin iftiin korkii ku sugnaaday ama calaada bimacnaa macaba ka dhig sida fadxul yani waxa weeyaan futuuxaadka uu jamalku ku tilmaamayo oo nuurun maca nuurin nuurun iftiin weeyi maca nuurin iftiin kale la jirkii ahaaday waa nuur nuur la socda oo nuuru zayti maca nuuri nnaar yacni iftiinkii saliidu saliidda zaytuunku ay iskeed u lahayd iyo iftiinkii dabka uu keenayey waa iftiinkaa iftiinka la socda nuur nuur la socda weeyi yahdi llaahu alla waxa uu ku hanuuniyaa linuurih nuurkiisa iimaankiiyo hanuunka alla wuxuu ku hagaajiyaa man yashaau cidda uu doono wayadribu allaah ilaahay waa caddaynayaa alamhaala tusaalayaasha linnaas dadka ayuu caddaynayaa wallaahu allana bikulli shay wax walba caliimun kii u ogaal badan weeyi halkan waa tamhiilu اnnuuri اlmacnawiyi biاnnuuri اlxisiy waxaa lagu tilmaamoo lagu tusaaleeyey nuurka macnawigae inaga qarsoon ayaa kii inoo muuqday lagu tusaaleeyey iftiinka hoose ee qarsoon ayaa ka inoo muuqda lagu tusaaleeyey iftiinka muuqdaa waa nuuru samaawaati wاlard waa iftiinka cirkiya dhulkaba ka muuqda ee cadeedda iyo dayaxa iyo xidigaha alla uu ku iftiimiye cir iyo dhulba kaasi waxaa la yidhaha waa annuuru lxisi waa iftiinka maxsuuska ee aynu dareemi karra ama aynu arki karra inoo muuqda ee aan inaga qarsoonayn nuurka macnawiga ee qarsoonna waxa weeyi nuuru liimaani walhidaayati fii qalbi lmu'min waa nuurka iimaanka iyo hanuunka ee qalbiga mu'minka alla uu geliyey waa nuurka qarsoon ee macnawiga ah inooma muuqdo laakiin waa wax macquululmacnaa ah oo macnihiisa la garan karo oo la fahmi karo hase ahaatee dee aan kuu muuqan oo kaa halkaa ka shidmaya aanad odhanayn sida nuurka adduunyada ka muuqda haddaba ilaahay waxa uu ku tilmaamay sida uu u xoog badan yahay nuurka hanuunka iyo iimaanka ee addoonkiisa muuminka alla uu geliyey iftiinkaas sida uu u xoog iyo awood badan yahay ayaa wuxuu ku tusaaleeyey iftiinka xoogga badan ee adduunka inooga muuqda oo waxa uu ku matalay guri daaqadiisa ama faamalaydhka la dhigay faynuus quraarad ku sii dhex jira faynuuskaas waa la shiday waxa gaasta u ah ee lagu shiday waa saliiddii zaytuunka waa zaytu zaytuun saliiddaa geedka zaytuunka ayaa faynuuskaa lagu shiday faynuuskaa quraaradda ku dhex jira ee daaqaddaa guriga saaran gurigana waa wada iftiiminayaa meel dheer oo fog baanu iftiinkiisu ka soo muuqanayaa oo haddii bannaan cidlaa la dhigi lahaa ma muuqdeen laakiin daaqad yaroo kooban daloolkaa guriga marka faynuuskii la dhigo oo si fiican u ifaya gurigana waa wada iftiiminayaa meel fogna dhalaalkiisu waa ka soo muuqanaya haddaba kaasoo kalea lagu masalay nuurka mu'minka qalbigiisa nuurka alla uu geliyey hanuunka iyo iimaanka ayaa kaa lagu masalay waxaa lagu tilmaamay geeddaa barakaysan ee zaytuunka laa sharqiyatin walaa gharbiya waxaa looga jeedaa cadeed soo baxa iyo cadeed dhaca midna uma gaar aha oo geedaha qaarkood baa laga yaabaa cadeeddu inay dhinacuun ka marto oo ama xagga bariga ama xagga galbeedka tan ise sidaa ma aha buur dhekadeed bay ku taallaa waa tusaale uune ama bannaan siman bay ku taallaa oo cadeeddu markay soo baxda ilaa intay dhacaso sibay u wada haysaayo marna seegi mayso qabow waxyeelo iyo kulayl waxyeelo midna kuma dhacayo macnahaasuu muujinayaa jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu odhanayaa ay laa sharqiyatan taqacu calayha ashamsu waqta shuruuqi faqad ma aha mid cadeed ka soo baxun loo nisbeeyey oo cadeeddu ay ku dhacdo un markaa ay soo baxayso keliya walaa garbiyatan taqacu calayha cinda alguruubi tu cadeed ka dhac iyo galbeedun loo nisbeeyena ma aha oo cadeeddu marka ay sii dhacayso unay ku dhacdo ay qabato walaa tusiibuhaa fi lghadaa oo gelinka hore cadeedba aan arag sidaana ma aha bal fii makaanin calayha ashamsu mushriqat min awali tuluuciha ilaa aakhiri guruubiha ka saxraa aw ra'si jabal bal geedan la barakeeyey waxay ku sugan tahay bannaan siman oo cadeeddu ay ku dhacayso marka ay soo baxdo laga bilaabo ilaa inta marka ay godka gelayso sida bannaan siman oo cidlo ah oo geed iyo dhagaxtoona aanu ka qarinayn ama buur sare dhekadeed oo kale marka muraadka laa sharqiyatin walaa gharbiya waa in cadeeddu si joogta ay u helayso oo wixii dheefa ay ka helayso wax dhibina iyadoo aanu ku dhacay saafinnimada saliidda zaytuunka iyo sida ay u iftiimaysay u dhalaalayso waxaa lagu lagu tilmaamoo la yidhi waxabay ku siganaysaa iskeed inay u iftiinto xataa dab haddaanu taaban iskeed inay u iftiinto oo waxa weeyaan ay u wax u iftiimiso ayay ku dhowaanaysaa nuurun calaa nuur waa iftiin iftiin la socda saliiddii zaytuunkaoo sideeda u ifaysa iyo dabkii oo marka lagu shido sii iftiimaya waa nuur nuur saaran marka dee iimaanka qofka hela ee muuminka hanoonay ah waa nuurun calaa nuur oo kor iyo kalba waxa ka muuqda nuurkii iimaanka iyo hanoonka yahdi llaahu linuurihi man yashaana waa cidda alla uu doono ayuunbaa nuurkiisa macnawiga ee iimaanka alla uu ku hanooninayaa cid walba ma aha tusaalayaashaana rabbi wuxuu u caddaynayaa dadka dee si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan allaahu nuuru samaawaati waalard abu sacuud waxau odhanayaa sida maxaasinka uu jamaaluddiin kusoo naqlinayo wa cabara cani ilmunawiri binnuuri tanbiihan calaa quwati tanwiiri wa shiddati taahiir waxaa looga cabiray munawirkii nuur si laynoogu baraarujiyo iftiiminta xooggeeda iyo awooddeeda iyo saameynta adag ee ay leedahay marka macnaha nuur nuurka laftiisii baa laga cabiray allaahu nuuru samaawaati waalard ilaahay waaba nuurkii iyo iftiinkii cirarkii iyo dhulalkaba macnaha waxaa loo jeedaa waa kii labadaba nuurinayay oo yacnii quwatu nuur darteed baa nafsu nuur looga cabiray halkii munawir lagu odhan lahaa labada kii aad ka laqbaysaana waa sax waayo ilaahay huwa nuur wa minhu nuur wa xijaabuhu nuur ilaahay isagaa nuura magiciisa iyo sifadiisaba nuurku isagu ka yimaadaa oo wax nuuriya wa ashraqat isamaawaatu wa ashraqat alardu binuuri rabbiha isagaa wax iftiimiya rabbi xijaabkiisuna waa nuur marka waana min asmaa'ihi alxusnaa annuur sidaa darteed waa nuurkii samaawaadka iyo dhulka waa sax waa kii nuurinayay labadaba sax weeyi oo nuur haddii la yidhaha waa lilmubaalaga waaba nuurka laftiisii munawir haddii la yidhahna waa isamkii faacilo waa kii nuurinayey oo nabiga salى اllahu alayh wasalam leylat اlisraaءi wاlmicraaj markii la weydiiyey hal ra'ayta rabbak wuxuu yihi nuuru ana araah waa nuure sideen u arkaa ay iigu suurtoobaysaa yacni waxa weeyaan sia nuurun ana araah fii buyuutin adina allahu an turfac markaa khulaasada aayaddaasi waxa weeye nuurkii macnawiga ahaa ee qarsoonaa waa nuurka iimaanka ee qalbiga muuminka alla u geliya ayaa waxaa lagu tusaaleeyey kanaynu arkanaynu wax ku garan karno waayo addoommada alleh wuxuu wax ugu tusaaleeyaa waxay arkeen ee iyagu garanayaan marka iftiinka aynu arkayna inoo cad baa lagu tusaaleeyey iftiinka qarsoon ee iimaanka iyo hanuunka allah waxau ihi fii buyuutin nuurkaasi halkuu jiraa guryaha oo masaajidada ilaahay ayaa nuurka iimaanka iyo hidaayadu uu ka shidan yahay allah waxau ihi subxaanah fii buyuutin waa jaara majruur tacalluq la-aanna dee istaagi maayee yusabixuda dambe ku tacalluqi oo yusabixu waxa u tasbiixsada lahu alleh yusabixuda bimacnaa yusalliina waa lagu macneeyey tasbiixdii caadiga ahaydna waa lagu macneeyey labadabana waa saxo waa ku suurtagal yusabixu waxa u tasbiixsada lahu alleh fii buyuutin gurya waxa ugu tasbiixsada waa masaajidadii guryahaasoo adina allaahu ilaahay uu oggolaaday an turfaca in la kor yeelo oo la weyneeyo oo wayudkaro lagu xuso fiihaa guryaha dhexdooda ismuhu ilaahay magaciisa lagu xuso guryahaas yusabixu lahu alla waxa ugu tasbiixsado fiihaa guryaha dhexdooda bilguduwi gelinka hore waxaa ugu tasbiixsada iyo wal aasaali gelinka dambaba rijaalun waa faacilkii yusabixu rag baa ugu tasbiixsada ama ugu tukada raggaasoo laa tulhiihim aanay ka mashquulinayn tijaaratun ganacsi iyo walaa baycun iibtoona can dikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami salaati salaada oogitaankeeda iyo wa iitaa'i zakaa zakada bixinteeda yakhaafuuna maxaanay uga mashquulinayn jumladu waa fii mowdici tacliil waayo yakhaafuuna waxay ka baqanayaan raggaasi yowma maalin bay ka baqanayaan maalinka oo tataqallabu ay gadgadoomayso fiihi yoomka dhexdiisa alquluubu qalbiyada iyo wal absaaru aragyadu maalin aanay indhuhu meel qabanayn oo aanay eegi karayn cabsi iyo argagax darteed qalbiyadu ay gariirayaan oo dhuunta ay u soo dhowaanayaan waa maalinta qiyaame ee howlka iyo cabsida iyo culayska badane maalinkaa waxa dhacayay ka baqanayaan sidaa darteed ayaan daacadooda adduunya aanay ka leexinayn liyajziyahum allah yusabixda ku tacalluqi waxay ugu tasbiixsanayaan raggaasi alle masaajidada ah liyajziyahum allah yacnii si uu alla ugu abaalmariyo axsana maa shayka ugu wanaagsan kaasoo camiilu ay sameeyeen oo wayasiidahum alla uu ugu kordhiyo min fadlihi deeqdiisana alla ugu siyaadiyo axsanka haddii baabkiisa aynu u dayno afcalu tafdiila axsanku waa waajibaadkii iyo sunantii wixii ma'muuraadkee la amray dadka ayaa axsan ah waxa weeyaan waxa manhiyaadkuna dee qabiixii bay noqonayaan xasankuna waa mubaaxaadka wixii iska bannaan ee hawaab iyo ciqaab midna aanu iskii ugu tacalluqayn sabab kale oo la xidhiidha mooyaane waa mubaaxaadka waa xasan laakiin wixii ma'muuraadka ahaa ama waajib ha noqda ama sunan ha noqdee waa axsan wixii manhiyaadka ahaana qabiixaasay soo gelayaan waa marka axsanka baabkiisa loo daayo macnuhuna waxa weeyaan uun wixii ugu wanaagsanaa dee wixii wanaag ay sameeyeen waajib iyo sunnaba abaalkeedii waa la marinayaa oo laga duudsin maayo jalaaleynka laakiin isagu waxa uu ku dareeraa had iyo jeer oo caadow ah inuu yidhaahdo axsan afcalu tafdiilku laysa fii baabihi oo waa bimacna alxasan macnuhuna wuxuu noqon markaa liyajziyahum allah waxay raggaasi u tasbiixsanayaan ama alla ugu tukanayaan liyajziyahum allah si alla ugu abaalmariyo axsana maa ay xasana maa shay kiisii wanaagsanaa kaasoo camiilo ay sameeyeen marka kii u wanaagsanaa maaha waa kii wanaagsanaa waa xasanku dee waa aslulxusnigii marka haddii xasankii lagu abaalmariyey axsankuna dee min baabi alawlaa waalaxraa waa ka sii mudan yihi wallaahu allana yarsuqu waa arsaaqayaa man yashaau cidda u doono bikayri xisaab xisaab la-aan buu ku arsaaqayaa culimmadu waxay ka qaateen rijaalun sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo suyuutina fi likliil in lagu ishaarayo halkaa ana alafdala linnisaa'i alsalaatu fi lbuyuud in dumarka sida u fadliga badane ay tahay guryahooda inay ku tukadaan waayo jumco iyo jamaaco midna waajib kuma aha nebigaa yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahun halkaa ishaaradaasaa ku jirta rijaalun la cabiray halkaa markaa waxaa ku sugan dee guryaha ilaahay ugu jecel yahay masaajidada axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha waxaanuu ilaahay ogolaaday an turfaca in la kor yeelo waxaa looga jeedaa xisan oo macnan si xisi oo la arkayo in loo kor yeelo loo weyneeyo waa dhiskooda iyo daryeelkooda iyo nadaafadooda iyo kawarhayntooda waa rafcu lmasaajid si macnawiyana loo kor yeelo oo dee cilmi iyo cibaado lagu camiro waayo haddii la qurxiyo oo wixii loogu talagalay laga waayo dee guri aada qurxisoo laga dhaqaaquun buu noqon waayo hadafku wuxuu ahaa cilmi iyo cibaado in lagu cabiro lagu camiro oo laga buuxiyo masaajidaduna waxay halkaa laga qaadanayaa dee guryo alle inay yihiin wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada allah waxau ihi waladiina wixii kafaruu gaaloobay acmaaluhum camaladoodu ka saraabin waa sidii dhallaan habaabis ama dhalanteed saraabka waxaa la yidhaah bannaanka banka ah marka cadeed kulaylka wakhtiga duhurkii cadeedu ugu kulushahay qofku xaggaa hortiisa marka uu eego waxa uu moodayaa wax soo hirayo biyo kale ah marka dee dhallaanka iyo carruurtu biyaha gaadha siduu isku hayo ayuu lumayaa marka dhallaan habaabis sidaasaa loogu bixiyey waa wax aada moodayso in waxa weeyaan hirbiya oo soo hiraya biyana aan ahayn marka sida gaalku wuxuu adduunka ku sameeyey shar iyo khayrba aanu midho uga goosanayn aakhiro baa lagu tilmaamayaa dhalanteedka ama dhallaan habaabista ah ilaahay waxau ihi waladiina kuwii kafaruu gaaloobay acmaaluhum camaladoodu ka saraabin waa sidii dhallaan habaabis ama dhalanteed dhallaan habaabistaasoo biqiicatin meel bannaana ku sugan dhallaan habaabistaasoo yaxsabuhu uu u malaynayo addam-aanu ka haraadani maa-an biyo u moodayo oo biyo meel fog uga soo hiraya u moodayo xataa idaa jaa-ahu markuu u yimaado wixii dhalanteedka ahaa lam yajidhu kuma ogaanayo shay-a waxba shaynaba ku ogaan maayo waa waxba yahay wax ma aha laysa bishayin-ba waa meel bannaan unbaa u muuqatay inay biyo tahay ama lam yajidhu shay-a waxba ka heli maayo wawajada allaha ay wawajada ciqaab allah sida baydaa uu soo qadarayo ee jamalku uu kaga soo xiganayo futuuxaadka ama wawajada allaha ay wajada jazaaءahu wa ciqaabahu waxa uu helaya waa calaa xadfi mudaaf marka wawajada allaha ay wawajada ciqaab allah ilaahay ciqaabkiisii iyo jazihiisii uu u diyaargareeyuu ka helayaa cindahu cinda saraabi dhalanteedkaa agtiisa ama cinda alcamali camalkaa yacni aan waxba ka jirin agtiisa fa wafaahu dabeed waa u oofinayaa alle xisaabahu xisaabtiisa waa u oofinayaa oo wuxuu galay waa laga goynayaa wallaahu allena sariicu lxisaabi xisaabkiisu miduu dhaqso badan yahay weeyi aw ka dulumaatin aw iladiina kafaruu waa tusaale kale oo gaaladii uneh ama kuwii gaaloobay acmaaluhum sayi'a camaladooda xunxuni soo qadaroo ka dulumaatin waa sidii mugdiyo oo kale mugdiyadaasoo fii baxrin bad dhexdeeda ku sugan baddaasoo lujiyin mool biyo oo weyn loo nisbeeyey moolku waxa weeye meesha badda ugu gunta dheeree ugu biyo badan oo wuxuu odhanayaa ay camiiqin katiir ilmaa tafsiirku waa badda halkii gun yacnii gunteedu ay dheerayd ee biyuhu ku badnaayeen lujigu marka aw ka dulumaatin aw acmaalu ladiina kafaruu asayi'a ama kuwii gaaloobay camaladooda xunxumi ka dulumaati waa sidii mugdiyaal oo kale madowyadaasoo fii baxrin lujiyin bad aada u gun dheeroo biyo badan gunteeda ku sugan baddaasoo yakshaahu u daboolayo mawjun hirbiyii uu dusha ka daboolayo min fowqihi hirkaa biyaha korkiisana waxaa ah mawjun hir kaloo biyo ah min fowqihi hirkaa labaad ee biyaha ana korkiisa waxoo ka sii sarreeya saxaabun daruuro dulumaatun haadihi tani lasoo tilmaamay dulumaatun waa madowyo bacduhaa barhkeed fowqa bacdin barhka kale uu kor saaran yahay idaa akhraja marka uu soo bixiyo gaalka dulumaadkaa sameeyey yadahu gacantiisa marka uu soo bixiyo ee uu bal hadda eegis yidhaahdo lam yakad kuma siganayo yaraahaa gacantiisa inuu arko yacnii inuu arko iska daayo kuma dhowaanayo araggeeda oo waxa ugu dhowaa gacantiisii ku taallay sidaa hadduu yidhaahdo arki maayo mugdiga adag dartii waman axadka lam yajcal illaahu alla aan uu yeelin lahu isaga nuuran iftiin famaa lahu uma sugna isaga min nuurin wax iftiima ay man lam yahdih illaahu lam yahtadi sida jalaaleynku uu soo qadarayo ruuxa aanuu ilaahay nuurka hidaayada aanu waafajin ma hanuuno oo nuur kala ma helo waa nuuru liimaani walhidaaya haddaba halkan waxaa lagu tilmaamay gaalada camalkoodii sida aanay waxba uga dheefayn tusaalaha hore waa meel bannaana oo cadeed kulayl qofku uu mooday biyo inay halkaa uga soo hirayaan oo siduu u socday waxba uu ka waayey dhallaan habaabistaa iyo dhalanteedkaa waxaa lagu masalay camal waxay gaaladu adduunka ku sameeyeen oo xataa waxyaabihii wanaagsanaa ee sadaqaadka iyo qaraabo xidhiidhinta iyo aakhiro markay tagaan waa dhalanteedka adduun waxay kaga helaan mooye aakhira waxba kagama horeeyaanoo nasiib kuma leh waxaa kaloo lagu masalay camaladooda sida aanu dhib mooye dheef u lahayn ee aanu nuur iyo nafci midna u lahayn waxtarna u lahayn iftiinna u lahayn ee mugdi mugdi saaran uu yahay waxaa lagu masalay sida waxa weeyaan qof ku dhex jira badda gunteeda halka ugu dheer baddu way kala dhowdahay oo meel sakoo biyo yar baa jirta badweynta moolka ugu weyn ee ugu gunta dheer ee ugu biyo badan halkaa qof gunta ugu dhaadhacay oo habeennimo weliba badda gunteeda galay oo hir biyihi dushiisa uu soo maray oo haddana hir kaloo biyi uu soo dul maray oo haddana daruurihii ay ka sii sarreeyaan waa shan madow oo kala sarreeya waa habeen gudcura waa baddii waa laba hir oo kala sarreeya oo biyo ah waa daruurihii oo ka sii sarreeya waa dulumaatun bacduhaa fowqa bacd gacantiisa hadduu soo bixiyo inuu arkay iska daaya kuma dhowaanayo lam yakad baa ka xeel dheer lam yaraha ma arkayo lama odhane maba sigayaa la yidhi uba dhowaan maayo aragyada hadalkeedaba daaye taa waxa la mid a waxa uu gaalku adduunyada ku samaynayo waa madowga madowga saaran ee hadhow aanay waxba uga muuqanay waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuurinna jalaaleynku waa ka odhanaya man lam yahdih illaahu lam yahtadi dee ruux aan alla hanuunini ma hagaago oo ma hanuuno waa ilaahay in aanu nuurka iimaanka qalbigiisa gelin dee meel kale nuur ka heli maayo waayo allahu nuuru samaawaati waalard cir iyo dhulba waxa nuur jira xisan wa macnan allah xaggiisay ka ahaadaan oo meel kale kama muuqdaan lagamana helo alla waxau ihi alam tara ee alam taclam oo miyaanad ogey nebi allow ana allaha in alle yusabixu ay nasahayaan lahu alle man makhluuqaadka fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo waalardi dhulalka dhexdooda makhluuqaadka ku sugan iyo watayru shimbiruhuna alle inay nasahayaan saafaatin xaal ay yihiin baadadkooda kuwo kala fidinaya oo kala bixinaya kullun mid walow makhluuqaadkan ka mid a ciri iyo dhulba qad calima waa ogaaday makhluuqaadkaasi salaatahu salaadiisa ilaahay uu tukanaya waa ogaaday iyo wa tasbiixahu nasahitaankiisa allihiisa uu nasahayo mid kastoo makhluuqaadkaa ka mid a cir iyo dhulba yacni waxa weeyaan waa ogaaday siduu allihii ugu tukanayo uu caabudayo una nasahayo kaasi waa tafsiir waana ka imaamu shinqiidi uu rajaxayo lafduljallaalaha ka dambeeyaana wuxuu odhanaya waa ta waa ta'siisun laa ta'kiid waa jumlo cusub oo hor leh ee jumla mu-akida ta horun lagu adkeynaya ma aha wallahu caliimu bimaa yafcaluun ilaahayna waa ogaya waxay samaynayaan waa jumlo cusub oo ta'siisa ee ta'kiid ma aha macnaha labaad waxa weeyi kullun mid wal oo makhluuqaadkaa lasoo sheegay ka mid ah qad calima ay qad calima allaahu markii hore damiirka waxaa loo celinaya dee makhluuqa laakiin allah baa hadda loo celinaya oo kullun mid wal oo makhluuqaadkaa ka mid ah qad calima ay qad calima allaahu ilaahay waa ogaaday salaatahu makhluuqaadkaa makhluuqa salaadiisa iyo wa tasbiixahu tasbiixdiisaba yacni mid wal oo makhluuqaadka lasoo sheegay ka mid a ilaahay waa ogaado waa arkayaa siduu ugu tukanayo iyo siduu u tasbiixsanayo wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixaw shay walba ilaahay waa nasahaya waana caabudayaa waanu u tasbiixsanaya waanu u tukanayaa laakiin dee inaku garan mayno kayfa yusalli wa yusabbix allah baa garanaya wallaahu allana caliimun kii ogaal badan weeyaan bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan damiirka marka loo celiyo calimo allah jumlada wallaahu caliimun bimaa yafcaluuna waa ta'kiid oo cilmigii hore loo xusay unbaa lasii akidaya waa jumla mu-akida haddiise damiirka makhluuqaadka loo celiyo waa ta'siisoo waa jumlo hor leh ee ma aha mu-akida walilaah allah ayuun bay u sugnaadeen mulku samaawaati samooyinka lahaanshahood iyo waalardi dhulalka mulkigoodu wa ilallaahi alle xaggiisuun buu haaday almasiiru ay ilmarjicu waalma'aab meesha loo noqonaya lagu dambaynayaa alam tara miyaanad arag nebi allow ana allaha in alla yusjii waayo ru'yada basariya waxaynu uga dhignay waa wax makhluuqaadka ka muuqdo kownio qofku uu jeedo oo arkaya daruuraha iyo sida alla u maamulayo marka alam tara miyaanad arag nebi allow iyo ruux kastoo mukhaatabowba ana allaha in alla yusjii uu kaxaynayo saxaaban daruuro alla inuu kaxaynayo uma yu'allifu dabeed isu keenayo baynahu daruuraha dhexdooda alla uu isu keenayo oo isku soo dumayo uma yajcaluhu dabeed alla daruuraha uu ka yeelayo rukaaman kuwa isdul saar saaran oo lakablakaboo kale u muuqda uu ka yeelayo fataraa dabeed waxaad arkaysaa alwadqa roobkii oo yakhruju ka soo baxaya min khilaalih ay min khilaali saxaab daruuraha dhexdooda roobkii oo ka soo da-aya oo ka soo baxaya ayaad indhahaaga ku arkaysaa wa yunazilu ilaahay waxa uu ka soo dejinayaa min asamaa xagga sare ka bedelo min jibaalin buura alla wuxuu ka soo dejinayaa buuraha oo fiiha ay fi samaa xagga sare ku sugan min baradin baraf buu ka soo dejinayaa oo barad marka raada la kor dhabo waa barafka berdi haddii la reebana waa qabowga marka waa berad ee berdi maaha wa yunazilu waxa uu ka soo dejinayaa rabbi min asamaa xagga sare ee daruuraha ilan kullu maa calaaka fahuwa samaa siduu qataada yidhi min jibaalin ka bedelo buura xaggood waxa uu ka soo dejinayaa buurahaasoo fiiha ay fi samaa xagga sare ku sugan min beradin baraf buu ka soo dejinayaa waa roobkii dhagaxyaalaha ahaye dee dhagaxuu adiga arkay qabowga iyo barafka ma qaban karasi barafkaasuu ka soo dejinayaa buuro xagga sare ku sugan oo alla uu ogyahay fa yusiibu dabeed waxa uu ku haleelayaa rabbi bihi barafka uu buurahaa sare ka soo dejiya man yashaa cid ou doono oo wax ku yeelayaa wa yasrifuhu alla waxa uu ka duwayaa barafkaa can man yashaau cid ou doono yakaadu waxa uu ku siganayaa kuna dhowaanayaa sanaa barqi barafkaas iyo roobkaa hillaaciisa iftiinkiisa iyo walalacda ama dhalaalkiisaasi wuxuu ku dhowaanayaa yadhabu inuu la tago bil absaari aragyada yuqallibu allaahu ilaahay wuu gadgadinayaa alleyla habeenkiiyo wannahaara maalinta marba mid buu soo gelinayaa marba mid buu qadarkiisa ama dheeraynayaa ama gaabinayaa inna fii daalika madkuurkaa la soo sheego makhluuqaadka kownigee waaweyne dhexdooda waxa ku sugan la cibratan wax lagu cibro qaato oo lagu waantoobaa ku sugan oo liuli l absaar aragtida qalbiga iyo caqliga fayow kuwa u saaxiibka ah ayaa wax lagu cibro qaato oo lagu waantoobaa makhluuqaadka iyo madkuuraadka ugu sugan yihiin waxa uu jamalku futuuxaadka ku odhanayaa fa fi samaa'i jibaalu min barad kamaa ana fi lardi jibaalu min xijaara xagga sare buuro barafaa ku sugan sida dhulkaba buuro dhagaxaani ay ugu sugan yihiin macnuhu markaa waxa weeyaan dee buuro barafa oo alla uu yaqaano oo inaga sarreeya ayaa barafkaa iyo roobkaa dhagaxyaalaha ee barafka wata alla uu ka soo dejinayaa cidduu doono waa ku dhibayaa cidduu doonana waa ka duwayaa yadhabu bil absaari iyo liulil absaari bil absaarida hore waa jamcu basarin marka yacni dee walalacda iyo iftiinka waxa weeyaan hilaacu dee indhaha inuu ku tiriu ku dhowaanayaa weeyaan caddaanka badan liulil absaarida dambena la cibratan liulil absaari waa jamcu basiiratin oo waa araggii qalbiga iyo garashada caqliga ee maaha araggii indhaha oo waxaa la yidhaahdaa absaar markay jamcu basiiratin tahay waa aragga qalbiga absaar markay jamcu basarin tahayna waa aragga indhaha marka midna waa jamcu basar midna waa jamcu basiira waana ru'yat lcayni wa ru'yat lqalbi marka tan dambe waa tii qalbiga garashada iyo caqliga marka ninkii wax garanaya ee qalbiga ka indhaqabeen ka indhala-ayn unbaa ku waantoobaya waxna ku qaadanaya wallaahu alle khalaqa waa abuuray kulla daabah noole dhammaantii mid dhulka yacni dhulka dushiisa tukuba oo nool dhammaantii alla waa abuuray oo min maa biyo xaggood buu ka abuuray waa biyaha caadigae aynu naqaano marka lagu macneeyo waxaa loo jeedaa lianna almaaa min canaasiri takwiini waxyaabaha laga unkay iyo mawaadka laga sameeyey biyo kama madhno oo waa ka mid yihiin waa marka biyaha caadigaa lagu fasiro sida kale ay mufasiriintu u badan yihiin jalaalaynkuna uu tilmaamayana waa marka biyahan biyihii taranka ama nudfada laga dhiga manidii ama candhuuftii oo dad iyo dunyaba wixii noolo ah ama xayawaanaadka ama aadamiga kuu doonaha noqdee dee biyaha ama manidaasaa laga abuuraya wallaahu alle khalaqa waa abuuray kulla daaba arlada wax dul socda dhammaantii ama noolo dhammaantii ilaahay waa abuuray oo min maa biyuhu ka abuuray ee min nudfa waa candhuufta yare manida ayaa allahu ka abuuray fa minhum waxaa ka mida makhluuqaadka alla u abuuray man mid baa ka mida yamshii soconaya calaa baطnih calooshiisa ama beerkiisa ku siqayo oo dee abeesooyinkii iyo masaskii wa minhum waxaa ka mida man mid baa ka mida yamshii soconaya calaa rijlayn labadii laba lugood ku soconaya sida insaankii iyo shimbirihii wa minhum waxaa ka mida man duul yamshii ku soconaya calaa arbacin afar adin ku soconaya sida xoolihii iyo nimcooleydii aynu dhaqanaynay yakhluqu allaahu ilaahay waa abuuraa maa yashaa waxa uu doono calaa maa yashaa wa kayfa yashaa siduu doonuu abuuraa wuxuu doonuu ku abuuraa waayo ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awoodo weeyi laqad anzalnaa la wallaahi qad anzalnaa waa soo dejinnay aayaatin aayaad baanu soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin cadcad ama wax caddaynaya waa aayaadka tansiiliga iyo waxyiga eh wallaahu allana yahdii waa hanuuniyaa man yashaa cidda uu doono hidaayadooda ilaa siraatin mustaqiim ilaa siraatin jid xaggii ayaa alla ku hanuuniyaa jidka oo mustaqiimin toosan wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintii halkan waxaa lagu tilmaamayaa bacdu sifaati almunaafiqiin wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintii aamanaa waa rumaynay billaahi alla iyo wabirasuuli rasuulkaba waa rumaynay wa aطacnaa waanan ateecnay uma yatawallaa dabeed waa jeedsanayaan fariiqun koox oo minhum munaafiqiinta ka mid a min bacdi daalika ay min bacdi daalika alqowl hadalkaa intay yidhaahdeen dabadeed ayay markiiba haddana raadkooda dib u qaadayaan oo ay jeedsanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniin kuwa rumaynayo mu'miniina kuwaasi may ahaanin waidaa ducuu marka loogu yeedho ila allah ilaahay xaggiisa marka loogu yeedho iyo warasuulih rasuulkiisa xaggiisa marka loogu yeedho liyaxkuma si uu rasuulku u kala xukumo lama odhan liyaxkumaa si ilaah iyo rasuulkiisuba u kala xukumaan waayo alla isagaa xukumka soo dejiyey cidda laakiin ficil ahaan ula mubaasharoonaysa kala saaridda dadku dee waa rasuulkiisii rabbi uu addoommadiisa usoo diray marka damiirka rasuulka u celi marka alla iyo rasuulkiisa loogu yeedho ee ilaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulih markaa rasuulku markuu noolaa isagaa toos loogu tegayey markuu dhintayna dee waxyigiisii baa nooloo la iskula tegayaa kitaabki iyo sunnadii marka marka alla iyo rasuulkiisa loogu yeedho liyaxkuma si uu rasuulku u kala xukumo beynahum dhexdooda idaa fariiqun waaba iyadoo markiiba qayb oo minhum iyaga ka midii mucriduuna ay ka sii jeedsanayaan wain yakun hadduu ahaado lahum iyaga alxaqu xaqu oo is yidhaahdaan sharciga ama rasuulka waxbaad ka helaysaan oo idinkaa gar helaya hadday is yidhaahdaan yaatuu waa imanayaan ilayhi rasuulka waa u imanayaan mudciniina mudciniina xaal ay yihiin kuwa degdegaya iyagoo yaacaya ayay soo gelayaan hadday is yidhaahdaan waxbaad ka helaysaan oo garta idinkaa leh alla waxaa uhi afii quluubihim oo qalbiyadooda dhexdooda ma waxa ku sugan maradun cudur waa cudurkii nifaaqa iyo gaalnimada iyo shubuhaadka shirkiga amirtaabuu mise waabay ka shakiyeen xaqa iyo nebi waxa weeyaan nebigu inuu cadaalad ku kala saarayo am yakhaafuuna mise waxabay ka baqanayaan an yaxiifa allaahu inuu allah ka eexduu dulmiyo calayhim iyaga iyo warasuuluhu rasuulkiisa mise waxaabay ka baqanayaan alle iyo rasuulkiisu inay ka eexdaan oo ay dulmiyaan bal taa iskaba dhaafe oo alle iyo rasuulkiisu inay ka eexdaan ama dulmiyaan waa ma dhacdee ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa gar daran ee dulmiga falay waa iyaga innamaa kaana markii sifaadka munaafiqiinta la tiriyey ayaa kuwa mu'miniinta dhabta ana laynoo tilmaamayaa si aynu ugu toosnaano innamaa kaana wuxuu ahaaday uun qowla almu'miniin mu'miniinta hadalkooda ku habboon wuxuu ahaaday uun wax kalaba maahe idaa ducuu marka loogu yeedho ila allah ilaahay xaggiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa liyaxkuma si uu rasuulku u kala xukumo beynahum dhexdooda hadalkoodu wuxuu ahaaday uun an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa waa maqalay dhagaha waanu ka maqalay wa atacnaa waanu ateecnay xubnahana waanu ka fulinay wixii dhagahayaga ku soo dhacay waayo maqal keliya anfici maayo haddaanay ficil ahaan u fulin waxa ay maqleen ee dhagahooda ku soo dhacay ilaan munaafiquba waa maqlaya gaalkuba waa maqlaya waxayse kaga soocan yihiin waxay iyagu maqleen way fuliyeene kamay fogaan wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah waman axadka yuica aeeca allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa ateeca oo wayakhsha allaaha ilaahay ka baqa oo wayattaqihi iska jira xumaanta oo iska ilaaliya ka dhowrsada inuu ku dhaco mukhaalafada fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alfaa'izuuna kuwa liibaaniya ee guusha gaadhay ah wa addafaru bilmarguubi waannajaatu min almarhuub oo janno inay helaan jahannamana ka badbaadaan ah wa aqsamuu waxay ku dhaarteen munaafiqiintu billaahi allah ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda taagteedii bay ku dhaarteen intay taag lahayd macnaha dhaartoodii ugu adkayd bay ku mareen lain amartahum wallee haddaad amarta nebi moxamedow inay jihaadka u baxaan layakrujunna inay u baxayaan oy u baxayaan bay dhaartii ugu adkayd ku mareen qul waxaad ku tidhaa nebi allow laa tuqsimuu waxba ha dhaaranina taacatun macruufa daaco wanaagsan ayaa awlaa bikum min iqsaamikum inaad dhaar beena oon camal lahayn martaan waxaa idiin dhaama si dhaba inaa u hoggaansataan oo aada ateecdaan alle iyo rasuulkiisa ama taacatun macruufa waxaad ka dhigtaa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo macnuhu wuxuu noqonayaa ay taacatukum taacadiinnan aad ku andacoonaysaan ee leedihiin waanu hoggaansami taacatun macruufatun waa taaco la yaqaano waa qowlun bilaa camalin waa afka baarkiisaoo camal aan lahayn waa laydin yaqaanaa munaafiqiinay waayo in allaha alla khabiirun waa kii xogaal waa bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan oo afka baarkiisa waxaa ka bayaaminaysaan iyo uurkiina waxaa ku qarsoon ilaahay waa u qeexanya oo kama qarsoona waa ogyahay qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow atiicu llaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca fain tawallow haddaad jeedsataan waa min baabi xadfi ixda taa-ayn oo ay fain tatawallow haddii aada jeedsataan fa innamaa calayhi waxa uu nebiga korkiisa saaran oo ahaaday maa wixii xumila loo xambaariyey xilkiisa la saaray oo gaadhsiinta ah waanu gutay oo kama gaabin wa calaykum korkiinana waxaa ahaaday maa xumiltum wixii laydiin xambaariyey oo inaad adeecdaan ah waana diideen oo maydaan hoggaansamin wain tutiicuuhu haddii aada rasuulka adeecdaan oo dariiqiisa ku dayataan tahtaduu waad hanoonaysaan wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisana ma ahaanin ila albalaaq gaadhsiin mooyaane gaadhsiintaasoo almubiinu cad wacad allah ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati camalladan wanaagsan rabbi wuxuu u yabooho u ballan qaaday layastakhlifannahum inuu waxa weeyaan gacanta u gelinayo oo arlada uga khaliif yeelayo madax uga dhigayo fil ardi arlada dhexdeeda inuu khaliif uga dhigayo iyo madax kama stakhlafa sidii uu madax uga dhigay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeyba sida reer banu israa'iil oo kale walayumakinanna iyo inuu makansiin doono oo makansiin doono alle lahum iyaga diinahum diinkooda inuu makansiin doono oo yacni u suurto gelin doono gacanta u gelin doono aladii diinkaasoo irtadaa rabbi raalli uga noqday lahum iyaga oo diinu lislaama waraditu lakum lislaama diina walayubadilannahum iyo inuu ugu bedeli doono oo ugu bedeli doono min bacdi khawfihim cabsidoodii dabadeed amnaa nabadgelyo inuu ugu bedeli doono waayo waxaasoo dhan muxuu rabbi ugu samaynayaa oo sabab ugu ah yacbuduunanii oo jalaaleynku halkan wuxuu odhanayaa waa isti'naafun fii mowdici tacliil waa jumlo hor loo la bilaabanayo laakiinse lagu sababaynayo wixii hore la sameeyey oo ballantaasi inay yacni waxa weeyaan xaqiiqoodoonay baaqan waxay ku xidhan tahay isti'naafkan in la sameeyo macnihiis oo lagu toosnaado waa maxay maxaa ilaahay sidaa ugu ballan qaado oo ugu samaynayaa waayo yacbuduunanii baa alla yihi aniga oo keliya i caabudayaan oo laa yushrikuuna ila wadaajin maayaan bi aniga shay a waxbaba cibaadadayda cid kale ila wadaajin maayaan waman axadka kafaro gaalooba huwa manku bacda dalik yacni tamkiinkaa iyo madaxtinimadaa laga dhigay iyo amnigaa la siiyey dabadeed cidda gaalowda ee nicmadaa ka garaabi weydee ka gaalowda fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alfaasiquuna kuwa taacada ka baxay ee faasiqiinta ah hadihi alaaya waa ballanqaad ilaahay u ballan qaaday ballanta allana ma baaqato oo laa yukhlifu allaahu almiicaad ilaahay ballantiisu waa rumowdaayo ma baaqato ha yeeshee ballantu shuruud bay ku xidhan tahay haddii shuruuddaa la helo waa dhaboobaysaa haddii kalena ma- waxa weeyaan dhaboobi mayso la arki maayo shuruudda waxa ugu muhiimsan taxqiiqu الtawxiidi wa nabdu shirki towxiidka in la rumeeyo la xaqiijiyo shirkigana la baabi'iyo oo laga fogaado maanta ummadda islaamka u nisbo sheeganaysa imisaa caqiidada saxdaa ku toosan oo towxiidka ku taagan imisaase shirkiyaadka iyo ilaahay kayrkii ku tacalluqsan oo ilaahay cid aan ahayn baryasa oo waxa weeyaan daba socoto oo ku dayanaysa yacni waxaynu garanaynaa maanta ahlu towxiidku inay yihiin dad qurabo ah oo ummadda farabadnaanteeda marka sidaa loo eego bari iyo galbeed carabi iyo cajamba dee way kooban tahay inta towxiidka xaqiijisee ka run sheegtay ilaa towxiidka la xaqiijiyo oo ummaddu ku toosnaatana ballanqaadkani dhaboobi maayo oo wuu baaqanayaayo rumoobi maayo wuxuu dhacayaa uun marka waddadiisa la maro ee la xaqiijiyo marka maanta ummadda islaamka ee jabka iyo hoogga iyo ba'a iyo dulligu uu ku habsaday ee cid walba ay soo hunguraysatay cidina aanay ka haybadaysanayn waa towxiidka ay ka durkeen iyo shirkiyaadka ay ku dhaceen waa diintooday ku camalfali waayeen ee xukum iyo hoggaan ay ka dhigan waayeen ilaa ay iyada u soo noqdaanna sharafkay lahaayeen dib ugu soo noqon maayo ballanqaadkani ummaddan awalkeedii waa xaqiiqoobo indhahooday ku arkeen nebi moxamed oo nool iyo dabadiiba sala allahu calayhi wasalam oo iyagoo kooban oo naf iyo maaltoona aan loo badbaadin waxna aan la yska saarin oo dullaysan ayaa nebi moxamed markuu ka soo dhex baxay ee towxiidkii ay qaateen ee ku dhaqmeen qur-aankii ee shirkigii ka baxeen waxay noqdeen qaadatul umam umamkii oo dhan bay maamuleen bari iyo galbeed oo hoostooda yimid marka ummadda bilowgeedii ballankani waa xaqiiqoobay aakhirkeeda dambena waa xaqiiqoobi doonaa laakiin waa markay towxiidka ku toosnaadaan shirkiga iyo baadilkana ay ka fogaadaan jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa في هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى آيادا وحا كسغا وحا تصينا يا النبي نمدي النبي محمد رنمدي ذا إيا صح إنا يا هيد وايو وحو كورمي وحمقا أو دعي دونا سيدي بان ودعي oo markii ballanqaadkani uu ku soo degayay ilaahay uga warramay dee waxa weeyaan arrintani ma dhicin markaa wuxuu ka warramay oo lagu soo dejiyo yacni waxyi ahaan loogu sheegay wax dhici doona oon weli dhicin faqad anjaza allahu wacdahu wa adharahum calaa jasiirati alcarab ilaahay ballantii uu qaaday waa u dhabeeyey nebi moxamed iyo saxaabadiisii oo jasiiratu alcarab iyagaa u gacan sarreeyey oo ka xoog roonaaday wixii ku noolaa iyo agagaarkeediiba waftataxuu bacdu bilaada almashriqi waalmaqrib jasiiratu lcarab dabadeed bari iyo galbeedba waa furteen wamazaquu mulka alakaasirati wamalakuu khazaa'inahum wastawlow cala addunya wasaaruu ilaa xaalin yakhaafuhum kullu man cadaaw waxa uu yihi markay bari iyo galbeedba furteen boqoradii waxa weeyaan qayaasirada iyo kuwii mulkiga iyo boqortooyada lagu yaqaanay mulkigoodii waa la googooyo way jarjareen muslimiintii khasnadahoogii iyo dhulkoodii iyo maalkoodii waa lala wareegay adduunka oo dhan bay u taliyeen oo qabsadeen nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabaduu rabeeyey waxaanay gaadheen xaal cid alla cidda ka soo hadhay ay ka haybadaysato iyaga ay ka baqdo idan ballantaasi hore waa u dhacday dibna waa u dhici doontaa laakiin bishardi taxqiiqi tawxiidi wa nabdi shirki waxa iska imanayaa ma jira sabab la-aan allah waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aaman waaqiimu salaata cafwan allah waxa uhi waaqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo waaatuu bixiya azakaata sakadana bixiya waaطiicuu aطeeca arasuula rasuulka aطeeca lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto laa taxsabanna ha u malayn oo hamoodin aladiina wixii kafaruu gaaloobay mucjiziina ay rabbahum rabbigood inay ku cajsi gelin karaan oy kaga fakan karaan fil ardi arlada dhexdeeda arlada waxaa loo cabiray dhul iyo cirtoona kagama carari karaane dee likownhum fil ardi dhulkay joogaan kol haddii dhulkay joogaan aanay ku fakan karin waasamaau min baabi awlaa same aanay gaadhayna hadalkeeda baddaa wamaawaahum hoygooduna annaaru naar weeyaan walabiisa waxaa ugu xumaaday almasiiru meel loo noqdana hiya naar baa ugu ayaan daran oo ugu xumaansho badan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow liyastaadinkum ay idinka fasax qaataan aladiina kuwii malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinu iyo waladiina kuwa lam yabluquu aan gaadhin alxuluma qaangaadhka minkum xaalay idinka idinka mid yihiin waa caruurtii iyo kuwii da-yarta ahaa ee xorta ahaa laakiin wax kala soocayee cawrada dumarka gartay hase ahaatee weli aan qaangaadhin marka caruurtiinna xorta ah een weli qaangaadhka ahayn laakiinse cawrada dumarka dareentay ee wax kala soocaysa iyo kuwiina addoommadee idinku aa leedihiin ha idinka fasax qaataan halaatha maraatin saddex jeer saddex wakti ama saddex mar ha idinka fasax qaataan oo fasax la-aan yaani guryaha soo geli min qabli salaati اlfajri ku tacalluqi liyastaadinkum min qabli salaati اlfajri salaada subax horteeda ha idinka fasax qaataan oo idan la-aan yaana idinku soo geli wa xiina tadacuuna xilliga aada dhigaysaanna ha idinka fasax qaataan hiyaabakum dharkiina min adahirati ay waqta duhuri xilliga duhurka ee kulule hadhgalka qof walba beradiisa uu hadhgale uu qayluushanayo markaana ha idinka fasax qaataan wa min bacdi salaati alcishaa salaada cishaa'i dabadeedna ha idinka fasax qaataan halaathu cawraatin ay haadihi tani halaathu cawraat waa saddex cawro oo lakum idinka idiin sugnaaday oo waa waktiyo ruuxu gurigiisi iyo baradiisii intuu galo oo maryihii uu bannaanka kala yimid uu iska dhigo dee maryo fudud oo uu ku seexda uu xidhanayo oo ay suurtagal tahay waxaanu raalli ka ahayn in lagu arko indhuhu ay ku dhacaan isagiyo dee ooridiisa mooyaane waxaanu cid kale u ogolayn inay indhihii ku dhacaan ay suurtoobaan oo caruurtii waxaa loogu barbaarinayaa awqaadda inaanay guriga soo gelin dee xilligaa jiifka ee maryaha la dhiganayo dee waxaa suurtowda xaalad laga naxo iyagiina ay waxa weeyaan dee ka argagaxaan inay guriga kala kulmaan marka wakhtiyadaa la filanayo dee in maryihii la dhigto waa inaanay guryaha soo gelin idan la-aan marka halaathu cawraatin lakum waa saddex wakti oo cawro idiin ahoo macnaha loo filanayo ama ay suurtagal tahay cawradiinu inay faydanto dabeedna indhuhu ay ku dhacaan dabeed dee waxa weeyaan ay ka xasilaan waxaan cidhibtooda la mahadin ilaan waa tarbiye iyo aadaab ubadkii la barayo wakhtiyada noocana inaanay guriga soo gelin alla waxa uu yidhi laysa calaykum laysa ma ahaanin calaykum korkiina iyo walaa calayhim korkooda toona caruurtii iyo addoommadii yacni idinka iyo caruurtii iyo addoommadii midna korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembiihi bacdahunna saddexdan wakti wixii ka dambeeya ay fi dukhuuli biduuni istidaan yacni caruurtaa iyo addoommadu idan la-aan inay ku soo galaan saddexdaa wakti wixii ka soo hadhay dembi idinkama saara idinkiiyo iyaga toona tawaafuuna ay hum iyagu tawaafuuna caruurtaa iyo addoommadu ilan waa idiin adeegayaanoo gacanyaray idiin yihiina hum iyagu tawaafuuna waa kuwo wareegid badan oo ku wareegaya calaykum korkiina bacdukum bacdukum barhkiin daa'ifun waa mid ku wareegaya calaa bacdin barhka kale oo dee way galaabaxayaan idinkiibaa soo gelaya waad baxasaan iyagaa idiin soo gelaya yacni geliinkaa iyo baxiddaa faraha badan leh ee ay galaabaxayaan ayaa laga cabiray kuwo idinku wareegaya weeyaanoo barhkiinba barhka kale waad ku wareegeysaan marka bacdukum calaa bacdin waxa weeyaan bedel ama tawkiid marka jalaaleynka oo kale wuxuu odhanayaa waljumlatu mu'akidatun limaa qablahaa jumlada bacdukum calaa bacdin waxay un adkaynaysaa jumlada ka horeysa oo waxaa laga fahmay tawaafuuna calaykum ayaa inay idinku wareegayaan laga gartay tanna waa lagu sii adkeeyey ama waa laga bedelaya alla waxau ihi kadaalik sidaa aayaadkaa hore aanu idinku caddaynay ayaa yubayinu allah alla idinku caddaynaya lakum idinka al aayaati aayaadka wallaahu allana caliimu waa kii ogaal badan xakiimuna xikmad badan waidaa balaqa markay gaadhaan aladfaalu caruurtii minkum xaala idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaadhkii markay gaadhaan caruurtiinnin xorta ahayd ee ay qaan gaadhaan falyasta'dinuu ha fasax qaataan markay idiin soo gelayaan kama staadana siday u fasax qaateen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeba dadkii waaweynaaye waayeelka iyaga ka horreeyaba siday u idan dalbayeen kol hadday qaangaadheen ha idan dalbaan mar walba fii kulli alaxwaal kadalik sidaa aayaadkaa hor hore alla u soo bayaamiyey ayuunbaa yubayinu allah ilaahay idinku caddaynayaa lakum idinka aayaati aayaadkiisa wallaahu alla caliimunkii ogaal badan weeyaan xakiimun ee xikmad badan wallaahu aclam